أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري رعود
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadla ah oo maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay fadliga tobanka dambe ee bisha ramadaan sidoo kale barnaamijka muddada uu socdo waxaan isla soo hadal qaadi doonnaa dagaalada ka socda gobollada dalka soomaaliya ee u dhexeeya xarakada shabaabul mujaahidiin iyo ciidamada dowladda federaalka waxaa barnaamijka toddobaadkan nagala qaybgelaya culummada kale ah sheekh cali cabdulaahi cali katiin iyo sheekh faarax cali xuseen زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن
waataa dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanu kuguda jirnaa tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan haddaba tobankan fadli badan ayaa ku jira iyadoo ay tahay in aad looga faa'iidaysto si aan wax badan kaga ogaanno tobankan dambe iyo waxyaabaha ay gaar kala tahay waxaan casuulnay qaar ka mid a culimmada diinta islaamka sidoo kale mowduucan waxaa ku laran in aan soo hadal qaadno xaaladda soomaaliya gaar ahaan dagaalada ka socda gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose oo wayihii lasoo dhaafay isbeddelo waaweyn laga dareemayey waxaan soo dhoweynayaa culimmada marka hore shekaara kusoo dhoweyn idaacadda alfurqaan in ugu horeen in bal nooga waran fadliga ku jira tobanka dambe ee bisha ramadaan ee noo bilaawata bismillah bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacdu fadliga tobanka dambe ee bisha ramadaan alcashru alawaakhir loo yaqaano waa fadli aan la soo koobi karin labaatanka hore way ka duwan tahay sida caaisha ay tilmaamayso oo waxay leedahay caaisha radia allahu tacaala canhaa sida uu axmed u soo saaray xadiis caaisha kaana rasuuluullah sal ll ly salama cishriina leylatan min ramadaan kaana yakhlidu bisalaatin wa nawmin labaatan habeen ee ramadaan ka mida wuxuu nabigu isku dari jiray salaad iyo hurdo faidaa dakhala alcashru awaakhir waxay leedahay shadda mi'sarahu markii tobanka dambe la gaaro nabigu waa aad buu u dadaali jiray wuuna dhuuqsan jiray hoosguntiga tobanka dambe iyo labaatanka ka horeyso farqi baa u dhexeeya sida xadiis kale ku timiday oo fi saxiixeyn iyo idaa dakhala alcashru awaakhir kaana anabiyu axyaa leylahu wa ayqada ahlahu wa shadda mi'sarahu aw kamaa qaala sala allahu alay wasalam nabigu haddii tobanka dambe la gaaro habeenkuu noolay jiray macnaa ma seexan jirin ahalkiisuu toosin jiray say u dukadaan marka habeenadan tobankaahu waa afdalu allayaali cala alitlaaq fil caami sanadka oo dhan waxa ku jira oo habeena ah waxaa ugu fadli badan waa tobankaa dambe nabiguna sidaas darteed ayuu ku dadaali jiray wax uusan dadaalin kaanana rasuulka wuxuu ahaa yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fii hayrihi sida caaisha ay werinayso muslim baa soo saaray isagana markaa si gaara ayay fadli u leeyihiin tobankan dambe ee bisha ramadaan kamida guud ahaana ramadaan de fadligiisa waad garanaysaan laakiin tobankan si khaasa ayay fadli gooni u leeyihiin ilaahayna aanu wejeysanayno inuuna waafajiyo waan kugu soo laabanayaa sheekh faarax waxaan siinayaa sheekh cali katiin sheekh cali enna sideebay tahay in habeenadan aynu u noolayno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد يا الله سبحانه وتعالى أيان أم هدينينا دمان ذاتك المسلمين تاين دقيسانا يا مركزي جوغان وحلينا السلام عليكم ورحمة الله وفرصة رنتي آدو قالي آه إلهي سبحانه وتعالى إن سوق قارسي بشي رمضان هدنا أن شوقنا أواخرتي وقدم بي marka tobankan dambe waa aad iyo aad bay fadiiladeedu u qiimo badan tahay qofka muslimka marka waxaa la rabaa inuu dadaal dheeriya uu muujiyo marka waxaa looga faa'iideysan karaa qofku inuu daacada rabbi subxaanahu watacaala uu ku dadaalo uu labanlaabo sidii nebigu sal allahu aleyh wasalam uu samayn jiray xadiidka caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay kaana nebigu sal alay sida dakhala cash shadda mi'zara waxyaa leyla wa ayqada ahla tobankaa dambe hadday soo gasho nabigu salalla alay wasalam cibaadada ayuu u xirxiran jiray u diyaargaroobi jiray mi'sarka laba macno baa lagu macneeyaa in la yidhaha haweenku ka dheeraan jiray waxaa kaloo lagu macneeyaa yacni cibaadadu si gooni uga xanjeera jiray ugu isugu dadaali jiray habeenkiisoo dhanna waa noolayn jiray ehelkiisana waa kicin jiray marka noolaynta habeenkii maxaa laga wadaa yacni axyaa waxay ka soo jeedaa amaata habeenka noolayntiisa macnaheedu waxa weeyaan in cibaado lagu nooleeyo fii saacaati lleyl habeenka wakhtiyaashiisa oo dhan oo qofku maruu quraan ah maruu qiyaam samaynayo salaaddii yani tahajudka uu tukanayo maruu qur-aan akhrisanayo maruu ilaahay xusayo adkaar u akhrinayo maruu ducaysanayo xilliga habeenkii oo dhanba uu cibaado ku nooleeyo dadka qaraabadii ehelkiisana uu ku baraarujiyey fadliga habeenka uu leeyahay oo iyagana uu ka kiciyo hurdada iyo kaflada uu ka bi'iyo si ay u baraarugaan ay ka qayb qaataan yacnii habeenka fadliga laga helaya khayrka uu leeyahay ay ugu baraarugaan marka sidaasaa loo noolaynayaa oo qofka muslimka waxaa la rabaa habeenada markuu gaaro maalayacniga iyo kaflada iyo sheekada ma aan jirin waxaasi yani ma ahan wixii lagu noolaynaya munaasabka ah waxa munaasabka maxay tahay waa dikrullaahi subxaanahu watacaala inuu qofku badiyo ducada uu badiyo qur-aan akhrinta uu badiyo sadaqada uu badiyo jihaadka uu labanlaabo yacnii macruufka uu faray uu badiyo munkarka uu reebay ayu shay oo cibaadaha daaca ah oo ilaahay loogu dhowaanayo uu habeenkaas aada u badiyo ayaa laga rabaa
shefaarax ayaan ku laabanayaa sheekhna habeenkan waxaa ku jira habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo ka waran fadliga habeenkaasi ku jira
tobankan dambe waxaa ku jira leylatulqadri habeenka loo yaqaano waa sida qur-aanka tilmaamay leylatulqadri khayrun min alfi shahrin waxay ka khayr badan tahay habeenkanu kun bilood oo siddeetan iyo afar sano iyo bilooyin lagu taxadido oo aanay ku jirin leylatulqadri ayay ka fadli badan tahay oo nebigu tilmaamay qofka habeenkaa ilaahay waafajiyo in loo dhaafayo dembigiisi man qaama leylata alqadri qufira lahu maa taqadama min denbihi si gaara nabigu wuxuu tilmaamay in lagu dadaalo habeenkaas la baaro loo soo jeedo oo qur-aan iyo salaad iyo dikri istikfaar in lala yimaado si habeenkaa loo waafaqo marka hadda kun bilood amaba siddeetan iyo afar sano iyo ziyaada ee camal u dhigmaa huda camal la qiyaasi kara maaha waa ummadihii hore cumri dheer bay haysteen laakiin ummadani markuu nabigu arkay inay cumrigeedu yaro gaabtay ilaahay buu weydiistay inay wuxuu ummadihii hore ay ku gaarto alla uu siiyo wuxuuna ku khaas yeelay haadihi alleyla habeenka leylatulqadarka loo yaqaano ayaa marka lagu khaas yeelay fii haadihi al umma si ay uga daba tagaan ummadihii ka horeeyey lianna qofka sanad walba inta ilaahay uu cumri siiyey habeenkaa hela waxa uu dhaafayaa kun sano oo cumriga qof lahaa ama shan boqoloo sano ama saddex boqoloo sano cid la siiyo cumrigeedii isagaa ka khayr badan marka habeenkan waa habeen gooniya ka khayr badan wax walba habeenkaas marka in la dadaalo oo aada loo baaro ayaa marka soo aroortay nus badanna way ku timiday oo hadda aanan soo koobi karin fii hada almaqaam waayahay sheekh cali dadka ka gaabiyey qaybaha hore ee bisha ramadaan tobanka dambena ay u soo gashay sidee bay ugu dadaali karaan tobankan dambe maxaa la gudboon dadkaas waxaa la gudboon inay isdiraagaan oo ka daba tagaan wixii ka halaabay intaad nooshahay fursaddu waa ku taaganta inta ramadaankii wax ka dambeeyaanna fursaddu waa taaganta haddii marka labaatankii hore ay khaflad iyo meermeer iyo ay kaaga baxday maalayacni hadde tobankan baad hadda taagan tahay ee fursaddaas siiyeyse ku seegin weeye maxaa yeelay habeenadan tobanka waxaa aad loogu rajo badanya inay ku jirto leylatulqadr waana habeenka wada garanaysaana kun bilood cibaado la sameeyo habeenka cibaadada la sameeyaa ka khayr badan marka tobankan maadaama ilaahay uu ku soo gaarsiiyey waxaa la rabaa inaysa kugu dhaafin tii hore waxay kugu dhaaftay oo isbedel qofka uu la yimaado noloshiisa wax ka bedelo cibaadadiisa wax ka bedelo waqtigiisa ku xisaabtankiisa wax ka bedelo oo habeenadan ictikaafka iyo khayrka iyo wanaagga usoo kaco salaatuleylka usoo kaco jamaacada muslimiinta uu xaadiraba gurigiisa ku cibaadaysto laakiin kafladii uu iska dhaafo oo fursadan hadday seegta hadde qofkii khayrka laga tagsiiyo bishan khayrkii o dhan baa laga hoojiye qofku wuxuu noqonaya maxruum qof laga hoojiye wax khayra aan lahayn buu noqonayaa marka khayr la-aantaas iyo kugu dhicin iyo nasiib daradaas ee tobankii damba labaatankii hore haddii si ay kaa noqotay hadda ka tabatag fursada haysataa waa maxay marka cibaadooyinka ugu mudan ee la sameeyo tobanka dambe ee shekhaara cibaadaadka ugu mudan ee la sameeyo waxaa ugu horeeya asalaax salaada ugu fadli badan in la dukado nabiguna waa dukan jiray wax badan wax badan buu dukan jiray waxaa ku xiga qur-aanka nambarka labaad in la akhriyo haddaan la dukanin qur-aanka in la akhriyo waxaa xiga istikfaarta ilahay in dembidhaaf la weydiisto iyo adkaarta kale caamkaa marka salaada ugu horeyso oo ugu fadli badan oo qur-aankana waa lagu akrinaya salaadii hadda salaada way tahay haddii qofku uu ku daalo salaadii inuu qur-aanka akhriyo ayaa haddana xigta hadduu qofku salaadii istaaga u dhibo hadduu intaba uu kari waayo waxaa iidana soo xigta istikfaar qofku inuu la yimaado iyo adkaar nabiguna habeenadaas tobanka wuu noolee jiray casho waxay leedahay nabigu gurigii habeen ma dukanin oo dhammaystiran bay leedahay macnaa ma ahan inuu nabigu habeenka oo dhan taagnaa jiray ma marna qur-aan buu akrinayay marna salaad buu u taagnaa marna istikfaar marna adkaar buu la imaanayay marka waxaa ugu horeeya waa salaadaas uma alqur'aan uma alistikfaar iyo aladkaar almutlaqa waayahay shekhaarax ma jirtaa in astaamo lagu garto in habeenka leylatulqadriga qofka habeenkaasi allah subxaanah watacaala uu waafajiyey maxay tahay inuu sameey maxaa la gudboon habeenka calaamado lagu garto ayaa jira dhammaantoodna waxay dhacaan bacda dahaabi leyl habeenka gudihiisa kolley calaamado lagu yaqaano ansaxay ma jiraan laakiin muslim waxaa ku sugan inuu habeenka subaxdeeda qoraxdu ay soo baxayso laa shucaaca laha iyadoon fallaaro aan lahayn inay soo baxayso ayaa sugan marka dhammaan waxaa la tilmaamo o dhan oo calaamaaduna waxay soo ifbaxayaan bacda dahaabi leylihi habeenka haduu dhamaada kadib marka waxyaaba badan oo dadku ay u malayaan baa jirto sida badda macaanaata ay sheegaan iyo dameer maqayliyo eyma dhawaaqa iyo haadaa laa asla lahu waxaada micno leh oo ansaxay kuma imaanin aathaar aan waxba aan lagu istaagi karin ama aan la ictimaadi karin baa ku timaada laakiin waxaa xaqiiqa ah xadiiska muslim wariyey oo ah inay qoraxdu soo baxayso habeenkaas subaxdeeda iyadoo aan sideedu dayaxoo kale iyadoo u taalla bishoo kale ay u soo baxaysaa subaxdaas iyadoon waxba shucaac iyo aan fallaaro aan lahayn haddii qofku marka habeenka waxaana sugan in nabigu uu caaisho ay tiri haddaan ogaado ayu leylatin leylatu lqadri maxaan dhahaa maxaan sameeya wuxuu ku yiri quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii sidaa dheh buu ku yiri marka waxaa taa laga qaadan karaa ama laga fahmi karaa in axad ilaahay uu ku karaamayn karo ama ku karaamaynayaba inay dhici karto in ilaahay axad ku karaameeyo inuu ogaado habeenkaas wax alle wuxuu ku ogaadaba marka xadiiskaas tirmidi baa soo saaray waa xadiis saxiixa marka inuu qofku marka uu ilaahay badiyo ducadiisa habeen kastaba maadaama hadda asigu uusan xaqiijin karin habeen si gaara haddii ilaahay kugu karaameeyo inaad ogaatayna oo min karaamaadkay kamid tahay taa hadda waaba ka faa'idaysan kartaayo waxaa ugu horeeyo waa inaad la timaado hadihi hada ducaa ama allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii sida ku sugan fii sunani tirmidi min xadiis caaisha sidaasaa kolleyba sugan ama calaamaadka lagu ogaado habeennimo calaamaad muuqanayaahu kuma jiraan bal waa bacda dahaabi leyl unbaa la ogaanaya waayahay shacali dumarka caadada qaba ee tobanka dambe usoo gasha iyagu ka waran maxaa la gudboon qaabkeybeena uga faa'iidaysan karaan habeenadan barakaysa
habeenadan qof kastoo muslim ah wuu ka faa'iidaysan karaa qof ay ka go-an tahay macnaha hadda qofka cudurdaar wixii shareecadu ay u diiday ma samaynayo laakiin salaadii unbaa loo diiday laakiin adkaartii akhrinteeda iyo qur-aankii akhrintiisii iyo ilaahay barigii iyo wax badan bay ku noolayn karaan habeenkan uga faa'idaysan karaan cibaadada sadaqala bixitaankeed iyo macruuf kalay sameeyaan iyo ayu shay oo wanaag oo khayr oo wixii salaadaas unbaa loo diiday wixii ku saabsan mooyaane wixii kale waa u fasaxan yihiin marka ajarka ay helayaan dadka maalinkii soomanaa ee habeenkii nooleeyey ayaa iyaguna habeenkii ka helaya ila habeenkii soon maa wax lala imaanaya habeenkii waa daacaad kaloo tala bara badan baa la samaynaya marka gabdhuhu waa fursad u furan inay qur-aanka akhrintiisa badiyaan adkaartii ay akhriyaan baryaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ay badiyaan caaisha radiallahu tacala anha waatii dhahaysay haddii aan ogaado habeenkan in leylatuqadri tahay maxaa iraahdaabat maxaa uga faa'iidaystaa nabigu wuxuu faray ducuu faray quulii allaahuma innaka cafuwan tuxibu alcafu facfu cani marka ducadaasuu baray waxay ku tusinaysaa marka ducadaas inay wax looga faa'iidaysto waxa ugu weyn wax kaloo kasii kharma hadday jiri lahaayeen nabiga u sheegi lahaa sala allahu alayh wasalam marka gabdhaha waxaa leenahay ducadaas badiya allabariga badiya tasbiixda iyo dikriga ilaahay iyo tahliisho laa ilaha illa ay akhriyaan subxana allah walxamdulilah akhriyaan subxana allah bixamdi subxana allah alcadiim ay akhriyaan qur-aanka ay akhriyaan intaasoo dhan bay uga faa'iidaysan karaan insha allah markaan aan siiyo sheekh farax si guud bishaan iyadoo fadli badan haddana sadaqada iyo samafalka ka waran faa'iida ay si gaara sii leedahay tobankan dambe
si guud bisha ramadaan waxaa la tilmaamaa in acmaasheedu ay tahay mudaacaf bal mafilathar waxaa ku yimiday ama axaadiis hadda aanan aanan baarin waa dhow fariidadu ay u dhiganto toddobaatan fariido ay u dhigmayso oo fii keyri ramadaana nawaafishuna ama sunnooyinkuna ay u dhigmaan fariida ay ku ajir yihiin marka intaasoo lagu sii daray tobankii dambe hadda waa sii fadli badanaysaa marka sadaqadii bisha ramadaan iyadoo fadli badnayd haddana tobankii dambe oo lagaba yaabo inay ku waafaqdaba leylatulqadriga ku waafaqdo iyaduna hadda fadiilo khaasa ayaa ku jirta marka sadaqadii oo habeenadan tobankan dambe ah kulli wax kastoo la sameeyo way kasii fadli badinayaan waxyaabihii kale ee ee keyrkeed la sameynayey sababtu waxaa waye inahu kaana yajtahidu fi lcashri awaakhir maa laa yajtahidu fii gayrihi wa kaana ajwad annaasi nabigu kana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan nabigu kaana waxa midka dadka ugu deeqsinimo badan weliba waxaana uu ugu deeqsinimo badnaa fii ramadaan iyuu deeqsinimadiisa u badneeday idaa yalqaahu jibriil marka uu la kulmo jibriil qur-aanka wada akhrin jireen markaasuu nabigu aada iyo aad juudkiisa iyo khayrka iyo wanaagga oo dhan ayuu ku badnaa marka sadaqada waa mudaacaf insha allahu fi hadihi allayaali alcashr alawaakhir marka ciddii sadaqa markaa la baxaysa inay la beegsatana waa u dardaarmaynaa waa hagaag sheekh cali muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya leylatulqadriga iyo qadarka maxaa nooga sheegi kartaa sheekhana jasaaka allahu khayr horta leylatulqadri waxay ku jirtaa bishan ramadaanka bay ku dhex jirtaa sida u xooga badanna waxay ku jirtaa tobanka dambe weliba si gooni ah waxay kusii jirtaa habeenada witirka tirada isdheer hadda labaatan iyo kowda labaatan iyo saddexda labaatan iyo shanta labaatan iyo toddobada labaatan iyo sagaalka habeenada tirada witirka ayaa loogu rajo badan yahay saxaabada qaar waxay ku dhaara jireen labaatan iyo toddobada inay tahay ubay ibnu kacab oo kale wuxuu dhihi jira waa labaatan iyo toddobada waxalafa caleyhi waana ku dhaarta weliba laakiin abu saciidin alkhudri xadiid uu warinaya wuxuu tilmaamayaa in nabigu sal allahu aleyh wasalam habeenkii labaatan iyo koowaad uu maaragtay uu tukaday weliba dadka u sheegay in leylata qadri ay jirto la tuso raba in u sheego kadibna waati dad inta murmeen xoogaa arrintii la qariyey laakiin nabigu wuxuu calaama ar ku yidhi habeenkaas subaxdeeda waxaan ku sujuudayaa biyo iyo dhoobo abu saciidin alkhudri wuxuu leeyay calaamaddii laftirkeedan arku yidhi habeenkii labaatan iyo koobaad roob baa da-ay masaajidkaa soo dororay masaajidka wuxuu ka samaysnaa laamo iyo waxyaala isku dejiyey uu ahaa biyihii soo daroraa nabigu ku sujuudiyey subaxii wejigiisa waxaan ku arkay dhoobadii iyo biyihii uga yaalla wejiga nabiga sal allahu aleh wasalam taa marka culmada waxay ka keeneen waxay yidhahdeen waa laiswaafajin karaa habeenadan witirka ah ee tobanka dambe tirada isdheer ah ayay habeenba sanad u guurtaa sidaas laisku waafajin karaa labada xadiidba marka habeenadaas horta ayay ku jirtaa taas halkaas weeyaan amaa qadarka iyo qadriga aayaddan suuradan su- suuratu eh, qadri eh, kaba hadlaysa ayad dhanba suuradaas habeenka leylatul qadriga iyo fadiladiisa culamada markay tafsiirayaan ina anzalnaahu fi leylati alqadri qadriga laba macnaa lagu fasiraa qadri bimacna asharaf walcadama habeen sharaf badan oo weyn alla agtii qiimo weyn ka leh inuu yahay iyo lilaha qadriga macna taqdiiru wey habeenkii wax la qadarayay oo labiyo tobanka bilooda soo socta wixii dhihlaa sanadka taqdiirka sanawiga ah ayaa habeenkaa dhaca habeenkaa inuu leeyato taqdiirka yahana waxaa ku tusinaya su- aayad kale oo allah subxaana watacaala uu leeyay ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim habeenkaa marka leylatuqadriga habeenka qur-aanka la soo dejiyey habeenkaa laftirkiisa wuxuu yahay leylatu taqdiir oo labiyo tobanka bilooda soo dhici wixii dhici lahaa baa la sii jaangooya malaa'igta loo sheegaa marka isdiidi maya qadrina wiyo sharaf iyo qiimana wuu leeyahay habeenkaa oo kun biloodbuba ka khayr badan yahay cibaadada la sameeya habeenka Een, waana habeenka leylatu taqdiilat lxukmi dadka qaar meel kale u raraan halkan baa saxa inay tahay marka habeenkan leylatu lxukmina way tahay leylatu sharafna way tahay
haddaan ku laabto en shafaarax en shaqana en ictikaafka habeenadan la sameeyo en bal nooga waran faa'iidada ku jirta iyo xikmadda laga leeyahay nabiga markii la gaaro tobanka dambe kaana yactakifu fi lcashri alawaakhir sababtuna waa tafaruq lilcibaada qofka inuu u gacan banaysto cibaado ilaahay gebigiisuba inuu mashaaqil iyo howlo iyo adduunyo inuu kasoo gacan banaysto masaajidka kusoo uruuro oo markaa ilaahay halkaa ku caabudo taasaa looga jeedaa ee si gaara hadana waa fadli badan yahay itikaafku waa cibaado oo qur-aankaa tilmaamaya wa antum caakifuuna fi lmasaajidba marka isagoo ictikaafkana cibaado ah in ilaahay lagu nagaado masaajidkiisa oo calaa wajhin makhsuus loogu nagaado iyo tobankii dambe oo haddana soo gashay waxaasoo dhan baa marka kulmaya qofka marka uu- uu gacan banaysto cibaadaadkaas oo uusan ka mashquulin ayaa loogu talagalay lidaalika yambaqii qofku markuu ictikaafayo waxaa la rabaa inuusan sheeko ku mashquulin iyo teleefon diris iyo howlo noocaas bal uu ku mashquulo inuu markaa nasto oo maseexdo ama inuu muxuu ah cunto cunayo habeenkii iyo inuu maaragtay eh, qur-aan akhristo uu salaad dukado wahaakada ama inta lagu ictikaafo masaajida la iska sheekaysto oo dadku ay iska waramaanay iska haasaawaan wax micnaa ma samaynayso lianna adoo gurigaaga joogta ee halkaaga la sheekaystaaba dhaantay inaad dad kale aad markaa ku fadhi ku dirta masaajida gudaheeda waa arrin aan habbooneyn weeye marka cibaada unbaa loo gacan banaysanayaa qofku fii jamiici awqaatihi waa inuu ku dhex jiro fii cibaadatin iyo wamaa yatacallaqu bilcibaada oo wixii loo kaalmaysanaya ah inaasaan marka loogu talagalay ictikaafka waayahay dadka aan awoodin ictikaafka oo kale maxay samayn karaan iyagu shafaarax waxay samayn karaan inay qur-aan akhriyaan oo ay salaado ku dukadaan meeshay joogaan inay ah, adkaar badiyaan istikfaar badiyaan qofkii uu go'doomi waayey inuu masaajidka ku eh, uu tago uu ku go'doomo uu u go'doomo cibaado hadduu awoodi waayo fi suuqihi wa fi eh, tijaaratihi macla tijaaratihi aw fi beytihi aw fi masracatihi isagoo jooga yuu qofkii badsan karaa khayrka inuunan halmaamin baa laga rabaa oo qafla aysan ku dhicin haddii eh, ictikaafkii markaa u suurtagalana waaba khayrin calaa khayr marka macnaheedu maaha ictikaaf anigu ma aanan- ma awooday waa iska aamusaya ama waxba ma qabsanayo macnaheedu ma aha qur-aan baa kuu furan waxaa kuu furan khayraad oo dhan baa kuu furan eh, wax badan baa kuu furan insha allah marka kuma koobna kaliya khayrku ictikaaf kuma koobna waa fara badan yahay marka in lagu dadaalo cibaadaadka iyo khayraadka bishan oo dhan gaar ahaan tobankan dambe ayaa aad iyo aad u muhiima
shaqarax in dagaal baa socda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay shabeellaha dhexe dagaal baa ka dhacayay sidoo kale shabeellaha hoose ka waran dadka muslimiinta maxaa la gudboon bil barkaysan oo ramadaan ayaa lagu guda jiraa ajir badan bay leedahay ducada waa la aqbalaa marxaladda maxaa dadka kala gudboonoo ka culum ahaan aad faraysa
bismillaah dadka waxaa la gudboon dhib badan baa ummadda haysta labaatan sano iyo muddo ka badan yaa weligeedba dhib badan baana dul saarnaa laakiin hadda waxaa noogu dambeeya waa cadowga nagu soo duulay ee dalkeena ixtilaalay oo cid walba taabtay dhibkiisu dhan walba ayuu ka taabtay cid walba oo soomaali wadankan joogta marka in ilaahay la baryo oo ilaahay inuu naga dulqaado cadowgaas waxa ugu weyne ugu muhiimsan ee aan ka bilaabayno ee cid walbana aan u dardaarmayno waa inay ilaahay ka baryaan in alla uu cadowgaa jebiyo uu inooga saaro dhulkeenna oo aan diinteenna isku maamulnan ku dhaqanno diintaanu ku dhalannay oo aanu ku dhaqannay oo maaragtay aan muslimiin aan ku nahay nimanka naga hortaagan ee dastuur iyo wax dawaaqiid iyo qurun nagu nu horseedaya iyo dhibaato wax ka horeeya ma jirto in ilaahay la baryo ee inuu ilahay naga dulqaado mujaahidiintana gacan lagu siiyo gacan lagu siiyo dagaalka ay ku jiraan ilaahayna ha guulayaan leenahay mujaahidiinta ramadaankaa dagaalamaya qorxada kulul xabadda ridaya xaqiiqatan ilaahay ajirkooda waa badinaya annagana ilaahay maaragtay ducadeena allah ha aqbalo oo marka in la duceeyo mar walba fi salawaat iyo fii khayri salawaat in lagu duceysto oo weliba xiliyada habeenka xilliga dambe qofka soo jeeday markaas ilaahay maaragtay waafajiyo inuu u duceeyo mujaahidiinta oo ummadda inuu alla ka dulqaado dhibkaas ramadaankanna ilaahay idankiis waxaan rajeynayna inuu naga dulqaadi doono oo saansaanta hadda noo muuqata rajo badan baan qabnaa ilaahayna wax badan baan ka rajeynaynaa inuu naga dulqaadaya cadowgaas marka dadka waxaan ku boorinaynaa inay alla baryaan oy cadowgaas alla inuu ka dulqaaday alla weydiistaan tabartooda karaankoodana iyo af iyo adin waxay awoodaanna ay uga qayb qaataan jihaadka socda mujaahidiintana gacan lagu siiyo dagaalka ay ku jiraan jazaakum allah khayr shacali dagaal baa socda soomaaliya culimada hadaatiin sidee baa u aragtaan dagaalka jazaaka allah khayr baarak allah fiika bisha horta waa shahr lfutuuxaat oo horaade qaswooyin badan oo dhacay waxaa lagu muslimiinta ka soo hooyeen futuuxaad badan bay ka soo hooyeen qaswatulbeder baa dhacday oo furqaan ahayd tii fatxu makaa dhacday yacnii khazawaad aad iyo aad u qayma badan oo muslimiintu ay ka keeneen ilaahay subxaana wa tacaala uu gacmooda ku xaqiijiyey wax weyn ayaa dhacay dee annagu halkaasaan beegsanaynaa marka bishaan oo kale in la badiyo khazawaadka iyo duulaanada ilaahayna subxaana wa tacaala waxaa looga barta inuu fatxi iyo futuuxaad uu siiyo muslimiinta marka runtii walaalaha mujaahidiinta aad baan ugu tahniyadaynaynaa sharafta iyo qeymaha ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey in bishaan kor loo qaaday camaliyaadkii iyo khasawaadkii iyo duulaanadii lagu xoreynaya dadka muslimiinta dhulkooda cadowga soo duulay isbahaysanaya ee gaalnimada iyo shirkiga raba inuu dhulkan ku maamulo in najaasadiisa iyo qurunkiisa laga dahiro ay u istaageen ilaahina subxaana wa tacala wax badan uu maanta ku xaqiijiyey gacmahooda futuuxaad badan midda hadda oo muuqanaysa oo maadiga ah ee magaalooyinka la qabsanayo waxa ka sii dara midda gaaraysa qalbigooda rucbiga meel kasta ayuu ugu galay yacni khalqal badan baa ka jira meelo fara badanoo hadda ayaga ay joogaan ay kala cararayaan ay kala shakisan yihiin nibaa xaggee ka baxdaa yaa niyow maarata xaggee qaarkood ay soo hadlayaan ili war niyo xaggee noo dan ah caradii waa laysla soo galay yacni waxay ku tusinaysaa marka in dad hadda isku tiirsan ama isdifaaci kara ama ku talagashanba inay wax iska qabsadaan oo isdifaacaan ma u eka marka runtii qalqalkii rucbiga ay keentay ayaa aad u weyn oo saameyn badanna yeeshay saaxadii dhanna wax badan buu ka bedelay dadkii shalay mustadcafiinta la daciifsanaya maanta xoogaha qalbigoodu waa soo kamay indhahay kala qaadeen hadda waxaa dareemaysaa in maarata wax badan ay dadku ay hididiilayaan oy leeyihin insha allahu iidda halkan baan kula iidi doonaayo waana loo imaan doonaayo wax badanba dulmi badan ba ummadda haysta marka dulmigaas in maalin laga dul qaado bay aad u sugayaan marka waxaan leenaha walaala mujaahidiinta ilaahi subxana watala sacyigiina allah barakeeyo marka tawaaduca iyo tadaruca iyo ducada in la badiyo oo qiyaado iyo junuudba iyo inta shucuubta ku dhex nool wilaayaadka intaba kulligood iyo culammada iyo caamaduba ay bishaan badiyaan baryaha weliba khaasatan xilliga madinatu lijaaba la malaynayo in ducada la aqbalo xilliga la afuro qofka saaimka wuxuu leeyahy ducaan laga aqbalaya xilligaas xilliga aadaanku dhacay bayna aadaanayn yani ducada waa la aqbalayaa xilliga salaatu taajudka loo soo kacayo ee saq dhexe thuluthu leyl akhiir oo allah subxaana wa tacaala uu yidhaha man yadcuunii fa astajiiba lah xilligaa fursad ayadana in laga faa'iideysto in loo duceeyo muslimiinta ilahay futuuxaadka inuu dhammaystiro dadka ilahay qalbigooda himaan iyo hidaayo u geliyo ummadda ilaahay noo islaaxiyo dadka cadowga naga raacana ilahay cadow in nooga soo reebo aan ilaahay ka barino oo dadka ilahay qalbigooda soo leexiyo oo kuwaan hadda gaalada safarna ay noo soo islaamaano iyagoo ana waxbad ku ridin ay iska yimaadaan oo ilaahay subxana wa tacala hidaayadiis uu siiyo gaaladan ilahay rucbi argagax meel kastoo jooga ku rido ilaah naga dulqaado balaayadooda iyo shartooda ayaa maaragta ducadaas in la badiyo xoogaa maaragta quruurna uusanna gelin oo ilaahay aan u tawaaducno oma nasru ilaa min cindi illah waxaan waxaan keensanna ma ahan awooddeenna ma ahan xeeladeenna ma ahan kaarsadeenna ma ahan ciidan badan oo samaysana ma ahan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisa iyo guushiisa iyo fatxi ilaahayna siiye weeyaan ilahay markastoon shukrino ilaahay nicmadiisa waa noo siyaadinaya
shabaarax n iyagu waxay leeyihiin shabaabku waxay dagaal soo qaadeen bil barakaysan oo ramadaan iyadoo lagu guda jiro jiilaal uu jiro dadka bay dhibayaan kumana warla-id dhulka hadda dagaalada ay ka socdaan dhibaatooyin lixaad le ayaa ka jira oo ciidamadan dowladda ay ku hayeen dadka deegaanka warkooda maxaad ka leedahay
warkoodu dee war sharciya ma aha waa war ayagoo iska hadlee waaye in la dagaalamo ramadaan nabigeena noogu horeeyey qaswadii barakaysneed ee beder toddoba iyo tobanka ramadaan bay dhacday marka iyo khasawaadkii nabiga tii- tii- tii fatxu maka wa fii khayriha ramadaanku waa ma ogtahay waa waqti ilaahay uu acmaasha uu ajiibo waaye amaba uu ducada ajiibo marka alle wuxuu leey waidaa saalaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falastajiibuu lii aayaddaas waxaa la soo dhexgeliyey axkaamtii ramadaanka la soo dhexgeliyey dadku markay sooman yihiin ay alla u dhow yihiin ay alla ka baqayaan ayaa ducadooda la aqbala acmaashooda la aqbala oo guusha ay helayaan marka waxaa loogu soo beegaya jihaadka ama dagaalka fii hada shahr almubaarak waa inuu ilaahay jecel yahay acmaasha khayrka waljihaaduna min afdal acmaal buu ka mid yahay marka waxaa alla loogu dhowaanaya weye jihaadku ee ma ahan macnaha dagaal loo dagaalamayo ee, si ayagu u dagaalamanayaan iyo nooca ayagu u yaqaanaan ma aha waa cibaado waa alla loogu dhowaado tii ugu fadli badan nabiga la su-aalay ac- acmaash maxaa ugu fadli badan bacda aliimaani bilaqala waa wuxuu yihi jihaad fii sabiili illah jihaad fii sabili markii la weydiiyey nabiga acmaashta u fadli badan iimaan buu ka bilaabay uma aljihaadu fii sabiili illaah marka wax walba jihaadka ka horeeya xilliga hadda maanta aan taagannahay lianna cadow baana haysta marka waa fardu cayn weeye dagaalku marka salaada fardu caynka buu marka la siman yahay oo cid kasta waa laga rabaa marka dhibkay ummadda ku haayeen iyo dagaalka ayaga hadda lagu haayay la- lagula dagaalamayo lala dagaalamayo ummadda waxa uu dhib badan dhibka ayagu ay ummadda ku haayeen ummaddu inay qaxdo waa laga yaabaa meelaha qaarkood ayagu ay joogaan lagula dagaalamay inay duulka aadaan u qaxan waa suurtagal laakiin wax walbe ummadda ku dhaca waxaa ugu daran dhibaato diineed oo diinta laga fitnayna waalfitnatu ashaddu min alqatli dadka inay dhintaan iyo in diintooda laga fitneeyo waxa uu dhib badan in diinta laga fitneeyo marka nolol barwaaqo oo raaxo oo diin la-aanah waxaa dhaanta adigoo diintaada haysta inaad ku dhimato oo hadhow ilaahay kugu soo bixiyo diintaada adigoo ku dhegan muslimint marka waxaan leenahay ka qayb qaata jihaadkaas propaganda- fidnada marka fidnada fidnada dhacaysa intee la eg tahay ama maxaan ka sheegi karnaa fidnada gaalnima ugu ugu horeysa kow waxaa xigta ummadda in diintoodii ee laga duufiyo akhlaaqda laga- lagaga ciyaaro oo qiyamkii laga baabi'iyo oo maaragtay loo horseedo ee, khalaacada iyo qurunka iyo af- aflaanta qurunka laga duubaya iyo gabdhaha in cirdigooda lagu xadgudbo oo in la maaragtay la iska isticmaala gabdhihii iyagoo waxba qiima aan ku fadhiyin oo inta la daroogeeyo wax lagu eh, cabitaan la siiyo la iska haysto ee, halka xagga loo rogay laga duubo aflaan laga duubo waxaasoo dhan oo akhlaaq darra oo ugu horeysa diintii oo laga saaray ummadda oo wax aan qiimo lahayn diintooda lo- looga mashquulinayo waxaasoo dhan baa ku dhacaya ummadii meeshay joogaanna way ka jirtaayoo fasaadkaas wuu ka dhacay waan ognahay dadkuna way ogyihiin marka barabagaankooda iyo waxoodu bil ramadaan bay dagaal soo qaadeen oo nabi maxamed muxuu u dagaalamayay ramadaan muxuu dagaal u qaaday oo weliba jiilaal bay jiilaal bilmunaasaba hadda waxay leeyihin waqti jiilaala abaara Ee, in dagaalkii ee, fatxiga maka waxay saxaabadu way leeyihiin waxa waaye dad baa suuxayey dad baa suuxayey qorax darteed la- la suuxayey ee, geed harsadaa la la-aa ma- waana soonna way ahayd ilaa markii dambe nabigu uu yiri soonka hal furo uu yiri inta la soomi waayo dadku ay naftu qabatay marka qorax baa jirtay abaar baa jirtay dhulkul baa lagu dagaalamayay tanna waa saasoo kale marka aslan nimankaanu wax misdaaqyada ma laha waxay sheegaan iyo ilaahayna wuxuu ka aqbalaya ma lahan haday wanaag xataa ayagu ay sheegtaanna ilaahay uma rumaynayo uma- kamana yeelayo waa mufsidiin waaye ilaahayna way ka furteen marway ka tageen marka ummaddu inayna waxba ka maqlin kuwaas oysan diinna kuwa culummo isku sheegayana inaan diin laga dhegeysanin liannahu ma matelaan islaamka al- addiinu liman qaatala ha iska leh diinta cidda u dagaalamaysa ee qiyamkiisa iyo ee, ee, akhlaaqdiisa ilaalinaysa ee in lagu dhaqmo taagan baa iskale diintaas ee ayagu ma laha marka waxbayay ummaddu ku t- ku t- saamooyin aan leenahay ee propagandadooda iyo waxyaabaha dicayaadka ay samaynayaan waaya shacali n maxaad nooga sheegi kartaa xilliga adag ee dagaalka uu ku soo beegmay marka loo eego dadka dhaqankooda inay sii bedelmayeen fasahaad badan uu jiray dhulkii la boobayey dadkii ay naceen xasan sheekh yaa naga dulqaaday ay taagneed xaaladdu wakhtiga ka waran uu dagaalka uu ku soo beegmay maxaad ka tilmaami kartaa runtii eh, hadda xaaladda ay ku jirto weliba khaasatan magaalada muqdisho oo kale oo xilliga dagaalka hadda uu ku beegmay ah waxaa la yihi waa xaaladdii ugu xumayd ee soo martay quruunta inta hadda annaga aan xusuusanno yacni dulmiga iyo cudwaanka iyo diin la-aanta iyo fuxshiga iyo wax kasta oo laga xishoon jiray in lagu dhiiraday qaniisnadii baa lagu faanay waad ogeyd oo la dhahay maaragtay waa waxaa loo gelayaa seminaar kiristaankii faafintiisii baa boorka lagu soo qoray boor dhan oo laleeyahay maaragtay hay-adda kirishtaamaynta soomaalida u qaabilsan ilxaadka iyo diin la-aanta iyo ilaahay ma- in la- in laga shakiyo ma jiritaankiisa ayaa meel kasta lagu faafinayey xagga maaragtay dee zinada iyo qaawanaashaha iyo qurunka iyo waxaasna haba ka sheekaynin daroogada iyo taabuuga iyo balaayada iyo dadkii waxay cunayaanna meel kasta ay saamaysay jaamacadihii jam- iskuuladii meel kasta dhalinyarada dhex gashay xataa dadka ugu qiimo badnaa oo aqoonta wax baranayay iska dhaaf dadkii ciyaal suuq ahaa ee duurduurka joogay kuwaas iskaba dhaaf dadkii wax baranayay gashay baashi meel kastay gashay gabdhihii jirkooda ka ganacsanaya meel kasta lagu- laga furay waliyada wixii ka dhacay waa la ogaa fasaahadku aad buu u camimay ummadda marka fasaadkaas akhlaaqiga iyadoo jiro diin la-aanta ah oo midda ugu weyn maanta muslimiinta la rabo inay ka kacaan ah ayaa haddana qof kasta naftiisa iyo maalkiisa in loogu yimid dadkii masaakiinta ahaa ee marasta ahaa ee laga yaaba soddon sano afartan sano ay ku noolaayeen guryo ay deganaayeen oo dowladdu lahayd ayaa cagaf la marinaya iyadoo wax hindaara uusan jirin meel loo haya aysan jirin odayaashii dhacay oo usha ku tukubayey ilmihii yararka ahaa saqiirada ahaa ee dhabta lagu hayey habrihii waayeelada ahaa oo dhabeelay ayaa duur cidlaah ayaa abaartaas iyo dhibaatadaas iyo qoradaas bacaysa maarsa arkaysa iyo wax ka daran ayaa la fariisay iyadoo cid u maqan cid wax usiinaysaa midna aysan jirin markaasay habaartamayaan markaasay meel kasta ka qaylinayaan hadda habaarkaasi waa dhacayaa ila waxaa weeye wataqi dacwata almadluum we fa inahu leysa baynaha wa bayna allahi xijaab marka nimankan habaarkaasaa ku dhacaya waa midka maanta adduunyada loogu soo dejinaya kamid tahay marka dulmigu wax xarga goostaal dhihi kara meesha maanta uu gaaray marka fursadan ah maaragtay in walaalaha mujaahidiinta ay hawsha xamladan qaadaan runta ilaahay baa waafajiyey waxaana isdhihi karaa waa midda keeni karta nimankan cimriga soo dejin karta inay bar- ay darab- dabar go-aan oo la waayo ay khadka ay ka baxaan insha allahu tacaala dadka marka maxaa la gudboon kuwa ina ku hoos nool dhulka xarakada shaalmujaahidiin ee amni haysta ee shareecada islaamka lagu maamulayo iyo kuwa kale ee dhibaatada ay haysato oo muddo sanada ah in la dul degnaa maxaa iyaga la gudboon labada dhinac maxaa tala sii karta Aan waxaan dhihi lahaa horta labada qolada horta dhadhamisay ee wanaagga iyo shareecada macaanteeda iyo ku dhaqankeeda dadka dhadhamiyey waxaa la- la gudboon waxa ay dhadhamiyeen walaalahooda inay dhadhansiyaan ay u saciyiyaan sida wax ayagu ay dhadhamiyeen ummadda kale ay u gaarsiin lahaayeen hadday dacwo tahay hadday dagaal tahay hadday wax kasta qof kasta wuxuu ka geysan karo uu ka geysto midaan oo waxa ayagu ay arkeen iyo nabadda iyo khayrka iyo diintii oo la ilaaliyey akhlaaqdii oo la ilaaliyey dhan kastaba wixii kuliyaadkii khamsada la ilaaliyey inay walaalahooda ay ka maqan tahay sidii loo gaarsiin ay ka shaqeeyaan dadka ay ka maqan tahana dulmiga way arkeen dhibaatada ay ku hayso waxay ogaadeen inaysan naftooda u badbaadaynin maal u badbaadaynin deegaan u badbaadaynin wax u badbaadaya aysan jirin maanta waxay dhowrtaan oo la fadhiyaan ma yaallo waa inay ka shaqeeyaan sidii waxaan loo dumin lahaa oy garab siiyaan ragga mujaahidiinta ee maanta dhiiggooda u huraya say uba u u xoroobi lahaayeen oo diintooda ugu xoroobi lahaayeen oo adduunyadooda ugu xoroobi lahaayeen oo cizi u heli lahaayeen kuwa arrintaa ka shaqaynaya waa inay ku garab siiyaan oo meesha hadda ay joogaan ayaguna abaabulka ka bilaabaan oy bilaabaan in cadowgan maaragta ay wax alla waxay qaban karaan isaga kicin karaan ay isaga kacashaan maxaa cadowga haddii gudihii qaqal uga bilowdo bannaankana dagaal uga soo socdo waa u dhammaata wuu fashilmaya waxuu qaban kara ma laha maanta hadda haddii gudaha wax uga bilowdaan waxay ku caburiyaan ma haystaan nimanku ciidan ma hayaan waxay ciidan hayeen furimaha isugu geeyeen dadkiina waa dad kumanaan malaayiin baa joogta magaalada muqdisho degan dadkaas in waxa la rabaa ay kacaan oy qiiroodaan oy istaagaan oy maarata nimankan jidadka ka gooyaan oo meel kasta mudaharaadya ka bilaabaan oo maaragtay waddooyinka ka xiraan oo dhaawacooda uusan gudbin oo nimanku isku gudbi waayaan waa inay ka shaqeeyaan oo hawshaas ay dadejiyaan si cadowga meesha looga- looga bixiyo
waaya ugu dambayntii n sheekh aarax dhankaada maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo fariin ah oo aad u diraysaa dadka muslimiinta ah si guud si gaar ah dadka hadda ku nool labada gobol ee shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe maxaad uh, kula dardaarmaysaa oo la gudboon
waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta meel kasta joogaanba bitaqwa allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay inay ka baqaan fi siri walcalan diintooda inay ku dhegaan oo inaan waxyaaba raqiisa oo dicaaya adan inaan diintooda aan looga duufinin waa u dardaarmayaa inay mujaahidiinta ay kaalmaystaan waa u dardaarmayaa oo ay soo dhoweeyaan ayaga laftoodu waxa la gudboon waa inay ka hadlaan miidiya ay ka hadlaan oo hadda qofku wuxuu ka hadli karaa bartiisa baraha bulshada waxa la yihahdo ayaa laga hadli karaa marka idaacaddii laga hadlaa ma loo baahna marka cid walbaaba inay xaqa cabirto oo bilisaani ay ka jihaadaa laga rabaa inay soo dhoweyso cid kastaoo gacan ku siinaysa oo jihaadkaa wada inay cid walba gacan ku siisaa laga rabaa qof iska yaale meel saa u yaale lama qaadi karo reer muqdisho gaar ahaan waxaan leeyahay war ilaahay nasrigiisi hadda waa idiin muuqdaaye waa soo ifayaaye war ka qayb qaata oo kacdoonna sameeya oo nacaskan idin dul saaran oo meel aad ka gashaan aad la-dihiin oo adduunyo iyo aakhiraba idiin diiday sheekh maxamuud marka laleeyahay war ninkan waxba idinma haayo waa ninaan nixin waayeen inaan cid u nixin waad arkaysaa dad masaakiin ahoo oo calaacalaya oo dhahaya magaaladii waa kululaatay magaaladu shaqa kama jirto duruufa ka jirto wuxuu le tuugaad tihiin tuugaad ahaydeen ninka intaa uu yahay maaragtay mowqifkiisu oo la tirsanaya ilmo caalziya oo masaakiina oo shaqa la-aan hayso dhahaya tuug baa gaajoon tuug isagaaba tuugaba ninka dhergeybaba tuug hadda maanta dhihi karnaa maanta dhergana waa tuug xasan oo xasan lamida marka ilaahay baa idinku dhaariya maxaa xasan maanta ku dooranaysaan bal waxaad ku doortaan noo sheega xasan maanta waxa lagu haysanayo oo lagu rabo le xasan waxaasuu noo hayaa ama diin ku tacalluqa ama adduunya ku tacalluqa ama dadnimo kale ku tacalluqa waa ka dalka etoobiya siinaya nacasnimada kusoo dhoweynaya abiy axmed waa arkayseen iyo doqonnimada ka muuqanaysa waxaasoo dhan oo idiin muuqanaya maanta in la iska fiirsado fulaynimo iyo doqonnimo unbay idiin tahay marka ilaahay intaad ka baqdaan oo isnooleeya oo waxaa iska kiciya mujaahidiintuna qarka idiin saaran yihiin ayagaaba idiin soo gelayaba ayagaad ma ogeli kartaanba ciddii baqda xataa oo isaga dhibaato uga baqda ha lagu biro raggaas marka kacdoon ku sameeya nimankaas oo la dagaalama oo iska celiya oo maxuu ahaa ifrinimada iska daaya diintiina ilaashada shaqalada dhexe dadka joogana waa u bogaadinaynaa aad iyo aad ayaan u tahniidaynaynaa dad fiican oo maaragtay laga abaal sheegtay mujaahidiintu way ka abaal sheegteen wax walba oo nimankaas ay rabeen waxa weeye ummaddu waa ka hortimiday marka xataa kuwii dagaalamayo lasoo tajniidiyo lasoo ciidameeyey ama kasoo ka soo baxayaba maalin walba hubkooda si soo dhiibayga hubkoodii wata oo loo lacageynaya hubkoodii oo lasoo dhoweynayaa oo iyagoo aan xataa meesha cidna ka aqoonin bay kalsooni ay ku qabaan muslimiinta isu soo dhiibayaan kaasay la kulmayaan soo dhoweyn iyo iyo ammaangelin iyo wanaag bay la kulmayaan marka bulshadana waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo juhuudaad bixisan iyo sabarkiina tuulooyinka la gubay oo ay kamid tahay ceel baraf iyo ceel bacad iyo dadka lagu dhibaateeyana waxaan leenahay ilaahay waxaa weeye bedel khayr leh allah ka siiyo wixii ka lumay oo ka baaba'ayna ilahay hau bedelaan yaa gubay marka waxaa gubay shayaadiin iyo etoobiyaan baa gubay dowladaha etoobiya gubay baa la yidhahdaa oo maraykanna waa la mid waxba ma dhaamo iyo turki waxba nooma dhaamo iyo wax alla wixii qeyb ka ah dagaalkaas iyo murtadiyiinta hadda wax kharibayo oo dhan kulli ayagaa gubeen marka dadka saa idin gubaya ee weliba hadda dhahaya waxaan dadka xamar joogeysiraya waxay leeyihin tiigo ee sooba ayaa idinkaga aaraynaa bay leeyihin shacab muslimiin ah oo masaakiin oo iska sooman inta la gubo oo basiin iyo shidaal lagu gubayo baahalihii dadka lagu holcin jirayo sunta ahaa in adana la yidhaahdo waa idin aargudaynaa dadkii saa inta loo laayo dadkii kalena shacabka loo sheego in loo aargudayo oo ma dadkoodii lagu aargudayaa ma walaalkiisa lagu aargudayaa iyo aabihii iyo hooyadii marka doqonnimadaas iska daaya idaacaday ka sheegayaano waa idinkaga soo aargudnay iyo shabaab baan soo layna shacab bay soo laayeen shacabkiina bay baabi'inayaan shabaabna waxba kama hadlay karaan ilaahay baan marka tala saaranaynaa waana iska dhicinaynaa ilaahayna guusha waana siinayaa ilaahay idankiis si aan uga baranay marka waxaan leenahay dadku ha isku duubnaadeen dadku ilaahay ha ku tala saarteen allah ha ku kalsoonaadeen cadowgooda ha iska celiyaano hadduu saliibi yahay hadduu murtad yahay hadduu wax kale yahayba allana ha tala saartanaan leenahay wajazaakum allahu khayran guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmiirayaa waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo nagala qayb galay sheekh cali cabdulaahi cali katiin iyo sheekh faarax cali xuseen mowduuca toddobaadkanna waxa uu ahaa fadliga tobanka dambe ee bisha ramadaan iyo falanqaynta dagaalada ka socda gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose barnaamijka la mid ah inta aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
زنجيرية رعود أنت يا أحلى نشيد وزهرية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهاب